sabuuraddii soddon iyo labaad waxaa barakaysan kii xadgudubkiisa la cafiyey oo dembigiisa la daboolay waxaa barakaysan ninkii aannu rabbigu dembi ku tirin oo ruuxiisa aanay khiyaano ku jirin markii aan iska aamusay lafahaygii way gaboobeen maxaa yeelay maalintii oo dhan baan cabaadayey waayo habeen iyo maalinba gacantaadu way igu cuslayd oo qoyaankaygii wuxuu u beddelmay sidii engega diraacda selaah dembigaygii adigan kuu qirtay oo xumaantaydiina ma aan qarin waxaan idhi cadgudubkayga waxaan u qiranayaa rabbiga oo adna waad iga cafiday xumaanta dembigayga seelaah taas daraaddeed mid kastoo cibaado lahu ha ku soo baryo wakhti lagu heli karo hubaal markii biyaha badanu dhulka qarqiyaan isaga sooma ay gaari doonaan waxaad tahay meeshaan ku dhuunto oo dhib baad iga ilaalin doontaa oo waxaad igu wareejin doontaa gabayadii samatabixinta seelaah waan ku hanuunin doonaa oo waxaan ku bari doonaa jidka aad ku socon lahayd oo waxaan kula talin doonaa iyadoo ay ishaydu kula jirto ha noqonnina sida faraska ama baqalka aan garaadka lahayn kuwaasoo hoggaankoodu yahay xakame iyo birtiisa in lagu hayo haddii kalese innaba kuu soo dhowaan maayaan kii shar leh waxaa ku dhici doona waxyaalo badan oo murug leh laakiinse kii rabbiga isku halleeya waxaa ku wareegsanaan doona naxariis kuwiinna xaqa ahow rabbiga ku farxa oo reereeya oo inta qalbigoodu quman yahayow kulligiin farxad la dhawaaqa